madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay xuska maalinta lix iyo labaatanka juun oo si weyn loogu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka xuskaan ayaana lagu maamuusay maalinta ay gobolada waqooyi xornimada ka qaateen gumaysta ingiriiska sanadkii kunsagaalboqoliyolixdankii madaxweynaha ayaa khudbad dheer uu halkaasi ka jeediyey ku bogaadiyey halgankii gobolada waqooyi ee xornimada isagoona ugu baaqay walaalaha reer waqooyi in ay ka shaqeeyaan midnimada ummadda soomaaliyeed kuna soo laabtaan wadajirka iyo wadahadalka si loo helo soomaali midaysan nabdoon oo horumar ah
dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa diyaar ka ah xoog iyo xoolo iyo caqli iyo maxaanku rahda garaawshii intaba in ay la timaado si midnimadii dib loogu yagleelo waxaan rabaa walaalaha waqooyiga inaan mar kale ku celiyo walaalayaal dadka soomaaliyeed ee walaalihiin ah ee caalamka meel kasta ku nool ee geyiga soomaali ay degto ee geeska africa oo dhan ku nool xumaan idinma qabaan awalna idinmaanay qabin markhaatiyaal cadcad iyo xigmadna meel walba way ka yaallaan maalintii dhibaatadaas ay dhacayday wixii dadka soomaaliyeed ay ka yidhaahdeen khaasatan dadka koonfurta soomaaliya ku nool wixii ay ka yidhaahdeen iyo mowqifkii ay ka istaageen waa la garanayaa dowlad xoog badan oo dalka xukunta oo muddo soo jireen oo muddo soo jirtay gaamurtay xooggii iyo caqligii xoolihii soomaaliyeed ku gaamurtay ummadda soomaaliyeed ay u samaysay nafhur iyo xoolo hur badan si ay cadowga soomaaliya ay u celiso si ay dadka soomaaliyeed wanaaggooda iyo heybaddooda sharaftooda kor ugu qaaddo ayaa nasiib daro sida kale u isticmaalay wixii dadka soomaaliyeed ay ay u hibeeyeen oo ay u dhiibeen ay ugu kalsoonaadeen khaladay ahayd khalad dhacayay ahayd in lagu noqdo iyo in laga in loo ekaado iyo in waddo u eg waddadaas hore la qaado waa waxa aan diidannahay waa waxa aan leennahay war siyaasadda iyo hoggaanka qofaysan ee qofka ah soomaaliyey aan joojinno siyaasadda iyo hoggaanka iyo iyo mustaqbalka soomaaliya waa in loo saariyaa hay-ado institutionis la yaqaano waxa ay u taagan yihiin la yaqaan mabaadi'dooda la yaqaan siyaasadda ay u sahminayaan ummadda iyo halkay ummadda u wadaan la yaqaan anaa kuu garanaya ma aha anaa iri ma aha waa meesha aan rabno inaan u guurno oo aan kaga guurno midda maanta aan deggannahay ee qofka ah
sanad kasta lix iyo labaatanka juun waxaa la qabtaa xuskaa sanad guurada een kasoo wareegatay markii gobolada waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystiga ingiriiska